ardaydan ku aflahdii madarasada sheekh muuse cabdulle iyo diirasa ilaa labaatan arday hana soo bardeen qur-aanka kariimka iyo tafsiirsha iyo kutubada kale diinigae walina xaflad lankuqubada iyo degmada goorceel ee gobolka galgaduuda munaasabada ardaydan laka abaalmariyay waana laka dhiirigeliyay welibaa ku qiybgalay xildhibaano ku tirsana galmudug culimaahudiin odayaal waalidiin maamulka degmada goorceel iyo qeybo sheelgadisan ee bulshada magaalada uka horeyntii welibaa furitaanka xafladda ku hadalay maamulaha madarasada sheekh muuse cabdulle qaasim sheekh mire xaashi soona faahfaahin kubiya walyaabo ardaydan iyo bardeen soona mahnagii macalimiintii iyo waalidiintii dadaalkan iyo geliyanah waxa uu leeyahay qayb naadi ah oo iskuul ah oo ardayga markuu qur-aan ka dhammeeyo dugsi hoose uu ka baxayo wuxuu leeyahay qayb diini ah oo shareeco ah oo kitaabada islaamka laga barayo oo oo la qaato saddexda uu ka kooban yahay qaybtii diinta oo shareecada ah qaybtii qur-aanka kariimka ahaad arkayseen iyo qaybta iskuulka ah oo iskuul sharciga dowladda ka tirsan uu yahay waan u mahad celinaa marka kasoo qaybgalayaasha waxaan u mahad celinaa si gaara macalimiinta fadhida ee ka mid ah macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah si gaaraan ugu mahad celinayaa waa dadka koowaadan dhiirigeliyey waalidiintuna waxay qaateen doorkooda aada u wanaagsan macalimiinta sidoo kale juhdiga bixday ee madrasadana waan u mahad celinayaa waa macalimiin dhalinyaro ah ee waktigooda iyo cilmigoodii bixiyey waxaan rajaynayaa insha allah in ay noqon doonto madrasadan amase ardadan kuwii anfaca dalka iyo dadka iyo diinta insha allah waxna ku miday waalidiintii iyo aqoon-yahanadii ku qiybgalay munaasabada iyo weliba yow mahnagana maamulkii macalimiinta madarasada sheekh muuse cabdulle weli kale yowndo ayna awlaada inuu ilaahay ka dhiga hano diintiyo ka barbaaran ah waxaa kale oo jira oo runtii aan mataqaanaa ninka garaad garaad axmed oo ka hadlay hadaayo dhallinyaradii hore oo waxbaratay oo ladkii kuwan kasii horreeyey kuwa kasii horreeye ah oo qalin jeeday haddeertaan waxa waaye waxay marayaan tictok inay iska fiirsadaan habeenkii dadka ay dhibaateeyaan ayagaas laftigooda waxaan leeyahay macallinkii waxbarayow kolley ama waad joogtaa ama waad maqlee yaan lagaa dhicin dadkaaga ma fahamti adigu macnaha mataqaanaa waalidka keliya inuu ku intifaaca lama rabee adaa ceelbuur u diray adaa magaalada u diraan leenahay xertaada aruurso dadkaaga aruurso waxbaro xagga dadka dadka lacagta waa laga dhameeyey qur-aan badanana lama baro cunuga ugu yar waxaan xasuustaa saddex boqol oo doolar meel uganda layidhi afar boqol oo doolar bishii looga qaataa halkaana waxaa laga yaabaa hooyo inay ku dhiban tahay mase qofki waalidka ay ku dhibayan toban doolar ay culimmadu qaadataan isleeya ama wax ka yarba hadday sabiji qaarna firiyaha dadka wax lagu bara waa nimco weyn ilaahayna siiyey aan ka dambeyntii guddoomiyaha degmada goorceel faarax cabdi mucalim oo uusa ku hadalay munaasabadii weliba uusa bogaadiyey maamulka madarasada sheekh muuse cabdulle usoona markaasi hankalna ka dhiirigeliyey inay koran qaadaan tayada walbarashada awlaada waxaan rabaa mar kale sidoo kale inaan u mahad celiyo muasasooyinka ama madarasooyinka nuucan oo kaleeta ee magaalada ku yaalana waxaan ka rajaynaynaa sidii madarasadaanu caawa ay wax la yaqaano usoo bandhigtay munaasabadihiina aad nuugu yeeri doontaan inay nuucaa noqdaan inaan aragno ardadii oo horteenna dee qur-aankii ku akhrinaysa si dee nuuc walba laga laga laga loo baray oo wanaaggii iyo khayrkii iyo sida loo ilaalinayo xarafkii iyo wax walba oo dhan in tafsiirkii la baray oo cunugii keliya aan inta qur-aankii loo dhiiba laga harin la fahamsiiyey qur-aanka uu akhrinayo waxa uu yahay iyo waxa uu ka hadlayo degmada guurceel ee gobolka galguduud iyo muddooyinkiin kadambi ah ka badaan madaariista lakabarada qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee diiniga aanase oo fursadan sii dowlaad badantiiyo markaa kabiirana dugsiyada walbarashada